بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واعلموا رحمكم الله ان الله سبحانه قد فطر النفوس على معرفه الحق ومحبته وايثاره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن اكثر الناس اجتالتهم الشياطين وامرتهم ان يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ولهذا كانت معرفه الحق من الباطل واتباعه وايثاره والثبات عليه واجب على كل مكلف لأن هذا هو الذي فيه الكمال الإنساني كما قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ولليال وأنت موضوع أين يسكبرار تشرينا خطبة كصاب سنتهي وحيها يعرف الحق من الباطل واعمل به قفيه مسلم كاهي xaqa garo oo xaqa iyo baadilka kala sooc markaad xaqa garatee aada fahantana ku camal fal oo ku dhaqan oo ku dheganow intaad ilaahay jalla wacalaa kala kulmayso walaalayaal xaqa inaynu garanno oo aynu xaqa iyo baadilka kala soocnaa waa arrin aad iyo aada u muhiim ah sida dhammaanteen aynu wada dareemayno sidaa awgeed ba qur-aankan kariimka ah ilaahay jala wacalaa wuxuu ku magacaabay alfurqaan tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxa ilaahay waxaa barako batay allaha ku soo daadejiyey furqaan addoonkiisa nabi muxamed calayhi asalaatu wasalaam si jinka iyo insigaba uu ugu noqdo mid u diga marka alfurqaankaasi waa qur'aankan cadiimkaa weeye waxaanu ilaahay furqaan ugu magacaabay liannahu yufariqu bayna alxaqi waalbaatil waayo wuxuu kala saarayaa xaqa iyo baatilka ayuu kala saarayaa ee uu kala caddaynaya qofka bani aadamkaahina inuu waxa weeye dhammaystirmo waxay ku xidhan tahay laba arrin oo aada iyo aada u muhiima arrinka koowaad waa macrifatu lxaq xaqi inuu garto oo uu ogaado fahmana arrinka labaadna waa iithaaru lxaq waalcamalu bih xaqi inuu horraysiiyo u door bido isla markaana uu ku dhaqmo labadaa arrin qofka ilaahay jalla wacalaa uu siiyo ee uu isu saaraa kamaalkii insaanka looga baahnaa ama qofka bani aadamkaa waa mid hayo weeye sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku ammaanay ambiyadiisii iyo rusushiisii labada arrinba inay ku sifaysnaayeen waadkur cibaadana ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba uli lydi walabsaar waxaad xustaa addoommaha iyagii qiimaha badnaa ee aanu doorannay ee ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub ahaa iyo rususha iyo ambiyada kaleba uli lydi walabsaar kuwaasoo ahaa kuwii awoodda iyo quwada u saaxiibka ahaa sidaasoo kale aragtida dheer iyo fahamka diinta ayay u saaxiib ahaayeen oo ay ku sifaysnaayeen ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku sifeeyey labadaa tilmaamood uli lydi macnaheeduna waxa weeye fulinta khayrka iyo ku camalfalkiisa waa kuwii waxa weeye awoodda u lahaa iyo kartida ee ku dadaalayay fulinta khayrka iyo daacada ilaahay jalla wacalaa iyo cibaadada wal absaarna waa kuwii diinta aqoonta u lahaa marka ilaahay wuxuu ku sifeeyey si dhammaystiran inay xaqa u garanayeen si dhammaystiranna u fulinayeen oo ay ugu camalfalayeen walaalayaal xaqa jeclaantiisa iyo garashadiisa iyo in baatilka laga doorto isaga laga hormariyo intuba waa amrun maftuurun cala annufuus markuusun fiiha waa arrin ilaahay jalla wacalaa nafaha uu ku abuuray asal ahaan oo ilaahay baa yidhi fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha fitrada ilaahay uu ku abuuray dadka islaamnimadaa lagu fasiray iyo diinta ilaahay uu soo dejiyey nafta ilaahay wuxuu ku abuuray inay jeclaato khayrka ilaahay jalla wacalaa keliyayntiisa dariiqa toosan oo isaga ay jeclaato oo ay ku nafisto ha yeeshee dadka qofkii hela bay-a iyo deegaan wanaagsan iyo dad muslimiin ahoo gacan qabta ilaahay jalla wacalaa diintanuu waafajiyo ee xaqa fahme ee rumeeya waxa weeye kaa fidradiisii way usii hagaagtaa way usii toostaa waanay usii xoogaysataa laakiin dadka badidooda shayaadiin baa helaysa iyo bay-a xun dabadeetana sidaasay fidradii ilaahay ku abuuray kaga leexinayaan shirki iyo gaalnimona ay uga horseedayaan ciyaadan billaah walaalayaal xaqa inaynu garanno aynu raacno waxaa ku jirta badbaadadeenna adduun iyo aakhiraba waa sida aynu ku badbaadayno kaa markaynu garanno su-aasha muhiimka ahi waxa weeye kayfa nacrifu alxaq xaqa sidaynu u garanaynaa waddadaynu se u maraynaa xaqa garashadiisa walaalayaal waxaa ogaataan ugu horeyn baaraka allaahu fiikum xaqa garashadiisu ma adka waa arrin aada iyo aada u fudud weeye qofka doona waayo xaqu waa mid waadix ah oo bayin ahoo aada iyo aada u cad sidaa awgeed baa rabbi wuxuu ihi jalla wacalaa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir wallaahi eh waxaanu u fududaynay xaqiiqa ahaan qur'aankan waanu yasiray oo waanu fududaynay lidikri si loogu waansamo oo loo xifdiyo oo loo qaybo o loo fahmo loogu dhaqmo fahal min muddakir mid haddaba kuwaana qaadanaya oo qur-aanka kariimka ah qaybayo ku dhaqmayaa ma jiraan macnihii kuwaana qaata oo qur-aanku wacdi haydiin noqdo oo ku dhaqma oo xifdiya oo ku toosa weeye waxa ilaahay uu tilmaamay qur-aankii oo waxa weeye ah xaqii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku soo dejiyey iyo halkaa aynu isula noqonayno ee koobaad inuu fududeeyo fudayd uu ka dhigay fudaydkaasina wuxuu koobsanayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu alfaadiisa u fududeeyey akhriska la akhriyayo iyo qaybista la qaybayo macaanidiisana ilaahay jalla wacalaa wuxuu u fududeeyey fahamka la fahmayo markaa qur-aanka si sahlan baa loo akhriyi karaa loo xifdi karaa loo qaybi karaa si sahlan baa loo fahmi karaa ujeeddada iyo waxa uu ka hadlayo qofku hadduu fiirsadu dhegaysto uu u qabsan karaa taana waxaa aad iyo aad u dareemaya qur-aanka kariimkaa qofka dadka u dhigaa taa aad iyo aad buu u dareemayaa oo qofaan qur-aanka hore u dhigan laga yaabo inaanu xataa akhriska carabiga akhriyi ka lahayn ayaad isku dayeysaa inaad qur-aanka u mariso qayb ka mid ah kolka hore qur-aanku waa bilisaanin carabiyin mubiin innaguna dee dad caajima ayaynu nahay mararka hore waxaad dareemaysaa sida uu u adag yahay ee waxa weeyaan markaa sacab uu yahay in yaroo kooban qofkii markuu ku celceliyo eed istidhaahda ka dhegayso ayaa waxaad arkaysaa isagoo si fiican u toosinaya oo akhriskiisaasi runtii aad ku raaxaysanayso marka qur-aankan kariimka ah ilaahay jalla wacalaa sidaasi ayuu inoogu fududeeyey dhinaca kalena walaalayaal xaq iyo baatilku dee isuma eega oo xaqi waa mid iftiimaya waa mid nuur leh sida uu yidhi alصaxaabiyu اljaliil mucaad ibnu jabal radia allahu canhu faina cala alxaqi nuura xaqu nuur iyo iftiin buu leeyahay baatilka uma eega sidaasoo kale qofka ahlulxaq ahina ka ahlulbaatilkaa uma eega sida qofka runlowga ah iyo ka beelaanaha aanay isugu eegayn waxau ihi saxaabigii la odhan jiray cabdillahi ibnu salaam radia allahu canhu ee kolkii hore yahuudiga ahaa markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam madiine tegayna rumeeyey markii rasuulku madiine yimi ayay dadkii ku degdegeen oo ay ku soo waxa weeye u yimaadeen marka anna dadkii baan soo raacay buu yidhi isagoo markaa fiirinaya bal ninkan la leeyahay waa rasuulnimo ayuu sheegtay xaalkiisa ilaan hore ulamuu kulmin falamaa tabayantu wajhahu caraftu ana wajhahu laysa biwajhi kadaabin wuxuu ihi markii aanu imi ee aan hubsaday baa waxaan arkay wejigiisu inaanu ahayn weji beelaala inaanu ahayn baan arkay buu yidhi marka qofka runta sheegaya ee xaqa wada iyo qofka ahlulbaatilka ah ee beenta sheegayaa sidaasaana isugu qasmi karin waxaynu haddaba walaalayaal xaqa ku garanaynaa dhowr tallaabo inaynu aad iyo aada ugu dadaallo arrinka koowaad waa talabu alxaqi waalxirsu calaa macrifatih xaqii si aynu u garanno waa in la raadiyo oo loo dadaalo oo qofku wakhti uu ku bixiyo iyo wixii kale uuga baahan yahayba xaqii siduu u ogaan lahaa sida awgeed baa waxaynu arkaynaa qur-aanka kariimka ah iyadoo ilaahay uu inoo sheegayo inuu u soo dejiyey in loo fiirsado la fahmo oo macaanidiisa la dhuuxo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih waliyatadakkara ulul albaab waxa ilaahay mar kale canaananayaa dadka aan qur-aankan ku tadaburaynayn u fiirsanahayn ee aan waxa weeye dhuuxahayn afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka qofku inuu fahmo uu aad iyo aad macaanidiisa u dhuuxanaa cilmi fara badan baa ugu furmaayay ahlulcilmigu yidhaahdeen ilaa alcalaamatu bnu lqayim uu yihi raximahu llah watadabbari alqur'aana in rumta alhudaa faalcilmu taxta tadabburi alqur'aani tadabburkaasi qur'aankuna wuxuu u suuro gelayaa qofka carabigii garanaya cilmigii kala garanaya tafaasiirtii ahlulcilmigu ay saareen qur-aanka akhristay dee wax fahansan ayuu tadabburkii u suuro gelaya qofaan dee waxba fahansanayni tadabbur waxa weeye u suuro geli maayo walaalayaal xalaqaadka cilmiga sharciga lagu hayo ee xaqa dadka loogu sheegayo inuu qofku xaadiro oo uu dhegaystu ka qayb galo ayuu xaqii ku dalbi karaa iyo ahlulcilmiga xaqa sheegaya ee ahlulxaqa ah inuu ka faa'iidaysto oo xaqaasi uu ka qaato siyaabaha xaqa loo dalbi karo waxaa ka mid a khudbadaha la dhagaysanayo oo ilaahay jalla wacalaa khudbadaasi jimcaha ee usbuucii ama wiigiiba mar in la dhegaysto ayuu inoo sharci gareeyey si dadka khafladda iyo mooganaanta looga toosiyo diintooda loogu baraarujiyo aakhiradooda loo xasuusiyo ilaahay jalla wacalaa loo xasuusiyo iyo xaqa sidaa awgeed baa khudbadaha jimcaha aynu isu jeedinaynaa waa meelaha muhiimka ah ee weliba dadkuna wada yimaadaan ee xaqa waxa weeye laga garan karo lagana qaadan karo sidaa awgeed baa waxaan sax ahayn khudbadda in laga habsaamo ogaan looga habsaamo maalin kaste oo salaada marka la aqiimo uun qofku waxa weeye uu salaada yimaado arrinta noocaasi walaalayaal sax maaha qof yahaw muslimka ahi khudbadda iyo wacdiga la jeedinaya adiga ayuu kuudan yahay boodhka ayuu kaa jafayaa waa isxasuusinoo maalinba mawduuc iyo arrin wanaagsan ayaa la ysu sheegaa marka haddii wiigga oo dhan aanad muxaadirana fadhiisan kelmadna dhegaysan kitaabna dhegaysan isla markaanaad aanad akhrisan khudbaddii jimcahana xataa aad meheradaada iska joogto ama howlahaaga kale iskaga maqnaato ood salaada uun xaadirto dee waxa weeyaan markaa soo naftaadii kamaad qadin khayr badan iyo baraarujintii ilaahay jalla wacalaa uu inoo sharci gareeyey waxaa kaleynu xaqa ku dalbi karaa baaraka allahu fiikum inaynu akhrisanno kutubta xaqu ku qoran yahay oo fara badan oo ugu horeeyo kitaabka ilaahay jalla wacalaa iyo kutubta ay ku qoran tahay ee lagu ururiyey axaadiidta rasuulkeenna ka sugan sala allahu calayhi wasalam qodobka labaad walaalayaal ee isagana aynu xaqa ku ogaan karaa waxa weeye xusnulqasdi ujeeddo wanaagsan waa inaynu leenahay oo markaad wax akhrisanayso xaqa u dadaalayso wax dhiganayso wax dhegaysanayseed khayrka dhegaysanayso waa in ujeeddadaadu ay fiican tahay waa inaad rabto xaqa inaad garato kolka aad garatana aad ku dhaqanto oo aad ku camal fasho ujeeddooyinka xunxun waa inaad ka maran tahay waa inaanad xaqa u baranahayn si dadka aad uga badiso ama aad ula doodo si dadka agtooda ammaan aad uga hesho oo lagu yidhaha qof cilmi badan weeye si waxa weeyaan maal ama jaah ama ujeeddooyinka kale ee liita ee adduunyada ku saabsan aad u hesho ujeeddadaadu markaa waa inay wanaagsanaato oo aad doonaysa inaad ku badbaaddo garashada xaqa ah isla markaana aad ku sugnaato o aad ku dhaqanto waxa walaalayaal saddexa oo aynu ku heli karaa ama ku garan karaa xaqa inaynu ilaahay jalla wacalaa barino waayo xaqa garashadiisa iyo raacistiisa waa hanuunkii hanuunkana ilaahay baa haya jalla wacalaa cidduu doonaanu siiyaa walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay baa cidduu doono hanuuninaya hanuunku gacanta ilaahay buu ku jiraa ducadana iyo ilaahay hanuunka in la weydiisiiyo garashada xaquna qofkii xaqa hayaana wuu u baahan yahay ee ficlan hanuunsan qofkii aan xaq ahaynina wuu u baahan yahi oo labaduba way u baahan yihiin sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa markuu ahluljannaha ka warramayey kolkay jannada galaan maxay odhanayaan ilaahay bay uga mahadnaqayaan hanuunkuu hanuuniyey ee sababu noqda inay goobtan wanaagsan iyo jannada yimaadaan wa qaaluu alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah rasuulkeennuna wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam mar mararka ka mid ah oo dagaal iyo dhibaato lagu jiray lowla allahu ma htadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa sidaa awgeed baa xadiidulqudsigii saxiixa muslimka ku soo arooray ilaahay jalla wacalaa isagoo addoomihiisa la hadlaaya wuxuu farayaa yaa cibaadii kullukum daallun ila man hadaytuh fastahduunii ahdikum addoommahaygiiyow dhammaantiin waa lunsan tihiin oo waa habowsan tihiin midaan anigu hanuuniyo mooyaane oo aan xaqa tusay ee ku camalfalkiisana waafajiyey mooyaane fastahduunii ahdikum hanuuni weydiistoo hanuunka ana haye iga dalba waan idin hanuunin doonaaye u fiirsada rasuulkeennii sharafta lahaa sala allahu calayhi wasalam kaynu ku dayanaynay ka aynu qof kastoo inaga midi doonayo maalinka qiyaamo safkiisa in waxa weeye lagu laynagu daro habeenkii markuu salaatuleysha u kaco sida caaisha ay sheegaysay saxiixa ku soo aroortay wuxuu ku ducaysan jiray ama salaada uu ku furfuran jiray ilaahay jala wacalaa inuu weydiista inuu hanuuniyo xaqana tuso isagoo nabi muxamed ahaa sala allahu alayhi wasalam oo wuxuu odhan jiray allahuma raba jibraa'iila wa mikaa'iila wa israafiil faatira asamaawaati waalard caalima algaybi waashahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ila siraati mustaqiim ilaahay buu ugu tawasulayaa rasuulkeena sharafta li sala allahu alayhi wasalam rubuubiyadiisa gaar ahaan rabbinimada uu rabbiga u yahay malaa'igtaasi sharafta leh ee jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil abuurista cir iyo dhulbaa uu abuuray ilaahay jala wacalaa ogaalku og yahay waxa maqan iyo waxa joogaba inuu ilaahay jala wacalaa waxyaabaha lagu kala duwan yahay la ysku khilaafo sida xaqa uu waafajiyo oo xaqa uu garansiiyo isla markaana uu ku hanuuniyo sidaasaa inagana inala gudboon baaraka allahu fiikum hanuunka waynu u wada baahanay dhammaanteen sidaa awgeed ihdina asiraata almustaqiim ragcad kaste faatixadii baynu akhriyaynaa aayaddaasi ay ku jirto ilaahay ou nagu hanuuni waddada toosan siraata aladiina ancamta calayhim kuwii aada u nicmaysay waddadooda ilaahay ou nagu hanuuni hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin faatixada oo aada u macno weyn ayaynu sidaa u akhrinaa ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala xaqa inuu ina tuso ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inagu sugo ilaahay baynu weydiisanaynaa ku camalfalkiisa inuu inoo fududeeyo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar aquulu maa tasmacuuna waastaqfir allah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin yaqulu lxaqa wa huwa yahdi sabiil waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا walاalayaal si aynu xaqa u garanno uguna camal fallo sharka qudhiisa qofku waa inuu iska ogaado sharka qudhiisu garashu u baahan yahi khayrkaoo keligii garasho uma baahna sharkana qofku waa inuu garto sababta sharka loo garanayaana waa in laga fogaado oo la yska ilaaliyo sidaa awgeed baa saxaabigii jaliilka ahaa ee xudayfa radia allahu canhu wuxuu lahaa kana annaasu yas'aluuna annabiya sala allahu alayhi wasalam can alkhayr wa kuntu as'aluhu can ashari makhaafata an yudrikanii dadku waxay weydiin jireen rasuulka khayrka ayay ka waraysan jireen oo weydiin jireen aniguna sharka ayaan weydiin jiray sababtaan u weydiinayana waxay ahayd inuu sharkaasi igu habsado oo waxa weeye aan ku dhaco baqaan ka baqanayo daraaddeed markaa sharka qudhiisu qofku waa inuu garto si uu isaga ilaaliyo waayo qofka aan sharka garanaynin shaki ma laha inay suuragal tahay inuu ku dhaco caraftu shara laa lishari lakin litawaqiihi waman lam yacrif ishara min alkhayri yaqac fiihi qofka aan khayrka iyo sharka kala soocini sharkii wuu ku dhacaya waxaa dhici karta weliba inaad ku dhacdo adigoo khayr u haysta oo wax wanaagsan moodaya walaalayaal shararku aada iyo aad bay u fara badan yihiin waxaa jira sharar suurooyin kala duwan leh oo dadka in badani si guud u yaqaanaan inuu shar yahay laakiin haddii la idhaha waa maxay maxaa noqonaya aanay aada u sii caddayn karin tusaale ahaan shirkigu waa dembiga ugu weyne ilaahay jalla wacalaa lagu caasiyo waa waxa ugu xunee ugu munkarsan weeye dadkeennuna way garanayaan shirkigu inuu xun yahay oo uu xaaraan yahay way wada yaqaanaan laakiin maxaa shirki ah hoos haddii loogu dhaadhaco waxaa dhici karta qofkii inaanu ka jawaabi karin oo aanu garan karin mar haddaanu garanayna waxa iska fududaan karta inuu ku dhaco gaar ahaan dadka ahlu sharki markay ugu yeedhaan walaalayaal ribaa jirta waynu wada ogna inay xaaraan tahay maxaa ribo noqonaya qofkii muslimkaa waa inuu suwarkeeda barto oo uu saani u fahmo si uu uga taxadiro oo uu isaga ilaaliyo caqaa'id badan oo faasidaa jira iyo waxyaabo badan oo camallo xun ah xaaraantii iyo xalaashii qofku waa in waxa weeye wax badan sidaasi uu kala saaro walaalayaal maanta waynu ognahay oo sharkina wuu badan yahay ducaadda iyo dadka sharka ugu yeedhaya dadkuna aada iyo aad bay u badan yihiin in la isgaalaysiiyo gaalnimada iyo kiristaannimada la ysugu yeedho ayaa jirta waxaa jirta khuraafaadka iyo waxyaabo shirkiyaada in laysu qurxiyo dadka qaar ay ugu yeedhaan dadka isla markaana ay u qurxiyaan waxaa jirta bidac iyo waxyaabo ilaahay lagaga fogaanayo loogu dhowaanahay in laysu qurxiyo diin dadka looga dhigo waxaa jiro aad iyo aad u soo badanaya ilxaadkii iyo diin la-aantii ayaa aad iyo aad u soo badanaysa iyo riddadii iyo waxa weeye kufriyaadkii waxaa aad iyo aad u soo badanaya macaasidii kala duwanayd iyo dadkii waxa weeye faafinaayey dhammaan waxyaabahaasi iyo dadkaasi faafiya walaalayaal waxa suuq aad iyo aad u fiican u ah qofkaan xaqii garanahayn ee jahliga ku sugan ee diintiisii aan waxba ka garanahayn kaasi ayaa mid waliba waxa weeye suuqgelin u ah oo baadilkaysaa uu u suuqgeeya qofka ilaahay ku arsaaqay inuu xaqii garto kuna dhege ee ku camal falaa waxyaabahaa si kala duwan oo dhami biidni illaahi xaggiisa suuq ka heli maayaan kuna socon maayaan sidaa awgeed ba qofku haddaanu xaqii raadinin isla markaana aanu doonahayn xaqii inuu barto oo uu ogaado isla markaana waxa weeye sharkii aanu waxba ka garanahayn sidee buu doonayaa inuu u badbaado badbaadada inaynu raadinno oo waddadeeda aynu marro ayaa walaalayaal dhammaanteen inala gudboon weliba waxaan ku soo khatimayaa wakhtigan aynu joogno dadka ahlulfasaadka ahi uma baana inay noo soo dhoofaan oo halkan bay noogu yimaadaan qalabkaasi isgaadhsiinta ee casriga ah ayay maanta aad iyo aad u adeegsadaan dhallinyarta iyo dadka da'yarta ah ee waxyaabaha adeegsadana in badan baa halkaasi waxa weeye ay ka fitnoobaan nin baa maalin dhawey wuxuu ii sheegayey sidaan moobeelka isaga haystay ayaa waxaa ii soo galay buu ihi beige eeqolo soomaaliya ay gaalnimada ku faafinayaan waa rag soomaaliya soomaali bay ku hadlayaan gaalnimay ka faafinayaan kolkaasaan isidhi buu ihi bal hadda yaro eeg waxay ka hadlayaan inta badanna dadka yaro eegtaasi ayaa walaalayaal la fogaata wuxuu uhi xoogay baan yaro dhegdhegaystay markaan xoogay dhegaystay baan isxasuus soo saaray hor imaka xageed ku socotaa waabaan shakeeyey buu ihi waxaan ihi mar adigii baaba khatar galay martii baan wuxuu ihi waxa weeye ku balowgareeyo oon iskaga maaragtay halkii baan iskaga xidhay markaa qofku isagoo gurigoodii joogoon meelba tegin ayaa balaayadii iyo gaalnimadii iyo ilxaadkii iyo riddadii iyo xumaan oo dhami bartaasay ugu soo gelaysaa haddaynaan markaa xaqa baran oo inaan ku dhegin oo inaan aad iyo aad u feejignaanin waxa weeye khatar baynu ku sugannahay ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeenna ilaahay ha dhaafo kii waalidkeen ilaahay ha dhaafo inta xanuunsanaysa ilaahay haynoo shaafiyo inta xanuunsanaysa ilaahay haynoo shaafiyo dadkii muslimiinta ahaa ee dhintayna ilaahay jalla wacalaa haw naxariisto ilaahay haw dembi dhaafo intii shar wadda sharkeeda ilaahay haynaga xijaabo inta lunsan ilaahay jalla wacalaa haynoo soo hanuuniyo inta hanuunsanna ilaahay haw siyaadiyo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه